Abbo, waa mahadsan tahay waxaan kuu sheegayaa silvio berlusconi ayaamahan dambe labadii sano oo ugu dambeysay aad iyo aad buu marmar u xanuunsaday oo loo isbitaal loo geeyey oo uu seexday markii ugu horreysay covidku markuu covid nineteen coronavirus ku dhacay waa coronavirus ku dhacay coronaviruskaas markuu ku dhacay laba sano ka horna waxaa laga helay inuu leujemiya cudurka la yidhaahdo kansarka dhiigga uu qabo baa la ogaaday markaas da'diisa darteed iyo covidkii ku dhacay iyo kansarkii dhiiggoo laga helay waxaa kusoo badbatay in infection uu jirkiisa sanbabada iyo meelahaas ka galo dhowr jeer baa isbitaalkan weyn oo oo ku yaala san rafael la yidhaahdo milano meeshuu asagu ku dhashay haddana ku geeriyooday la seexiyey waana uu ka soo baxay laakiin waktiyadii ugu dambeysay markii ay laba bilood ka hor markii la seexiyey la ogaaday inuu cudurkaas qabo leujamiyadana qabo ay dhakhaatiirtu sheegeen dee qof waayeelahoo da-a ku jiro oo siddeetan iyo lix sano uu hadda ku geeriyooday daawooyin baa lagu dabiibay laakiin daawooyinkana maadaama uu toddoba sano ka hor uu qalliin wadnaha ah oo aad muhiim u ah uu galay waa looga turayey oo maaragtay kemotherabiya aad u adagiyo in la siiyo laakiin waktiga waaba la dheereeyeyba daawada darteed hadduu qof caadiya iska ahaan laha mar horuu iska tegaya waa tahay eh maadaama oo uu siyaasadda talyaaniga muddo saamayn weyn ku lahaa wax ma isbedeli wax isbedeli ma ku iman doonaba siyaasadda talyaaniga shukri ninkan cudunta wuxuu ahaa dhaqaalaha waxyaabo badan buu telefishin buu sameeyey gruub weyn oo oo kuwa bugaagta daabaca ay ku jiraan oo joornaalo badan ku jiraan oo centro rightkan waxa dhan oo dhan asaga markuu siyaasadda kusoo biiray yuu gacanta ku dhigay meloni iyo dadkan hadda waddankan hogaaminayo oo oo center rightka ah isagaa alifay wuxuu aqlibiyad ku leeyahy oo ka mid yahay euga laakiin waxaa jira dacwado badan oo la xidhiiday fadeexado sharci iyo kuwo gogol dhaaf ah oo dhowr jeer ahaa laakiin marar badanna haddana waa uu dacwadahaas uu ku guulaysan jiray maxaa ugu wacnaa baad isleedahay inuu guulaha gaari jiray waxaa ugu wacnaa ninkan asagoo civil societyga ka yimid oon cidno aqoon oo kambaniyadaas le iyo markii dowladayadii annaga soomaaliya ay burburdhoo dhexe yaa waxaa ku dhacay talyaaniga burbur nidaam la yidhaahdo gacno nadiif ah maxkamadaha ayaa ku soo baxay labadii ururoo waaweynaa oo kii socialistic oo karaksi oo soomaaliya ku xirna iyo kii dimokristiyaanka oo andreoti waad wada maqasheen oo ka soo jeeday kuwan maxay deen moderatka yaa burburay markii la burburiyey asaga qolyihii karaksi buu ku xirnaa oo oo maaragtay dallad u ahaa dalladaasaa duntay suu dhaqaalihiisa iyo iyo fikraddiisa u difaaco siyaasadduu ku soo biiray wuxuu asaasay maxaydeen waxa la yidhaahdo maxaydeen laba gruub oo iska soo horjeeda sida maraykanka oo kale oo dimucratiga iyo republicanka talyaaniga kama jirin bibolare waxa la yidhaahdo talyaaniga isagaa ka abuuray inay aggregation uu kuwa bidixda iyo general bidixduna isku tagaan midigtuna isku tagto waa fikraduu asagu keenay wuxuuna ku muqduninayay dhaqaalihiisa charismatic buu ahaa maxaaydeen nin oo dhaqaale leh uu ahaa nin dadka talyaaniga aad nuxurkooda u yaqaan buu ahaa og talyaanigu inuu midigta u badan yahay laakiin aan guulaysan karin midigta keliya haddaysan aysan jentarka ku xirnay jentarkaasuu ku muquuniyey iyo dhaqaalihiisa cid kasta midig iyo bidixina kambaniyadiisa waxaa ka shaqeeya afartan kun oo oo oo qof baa wax dadka badan baa ka shaqeeya
waa tahay adiga oo shukriga soo koobaya maxaa lagu xasuusan doonaa silvio berlusconi
silvio berlusconi keligiis buu ahaa waxaa aniga kula hadlaya ilbais baa wax ku qori jiray republican wax ku qoraa waa ka soo horjeeday qoraallo badan baan ka qoray laakiin waa in loo aqoonsado ninkaas inuu laacib yahay wax kasta oo uu taabtay hadday noqoto inuu baamushtan hadday noqoto telefishin hadday noqoto kubad hadday noqoto siyaasad inuu ku guulaystay maantana gabadha george moleni oo madaxa ka ah hadda waxaa tacsi qaran baa loo samaynaya magaaladiisii milan baa lagu dugaya shan caruur uu ka tegay itaaliya waa agoon bay maanta u tahay midigta keliyana maahane iyuga iyo talyaaniga siyaasadiisa dhan qalalaasaa laga dareemi karo qolyahan midigga ah oo hadda soo galootigan ninka xakamaynayay oo gacanta ku hayay asagu ahaa haddana qolyihii xisbigiisii forsa itaaliya iyo kuwan kala carar iyo kala duul baa ka dambayn doona talyaaniguna waa uu ooyi doonaa iyuguna waa uu ooyi doona aad iyo aad ayad umahadsantay shukri